bismillahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah jaamacadda balaasma oo deeq waxbarasho a siisay arday ku nool magaalada jowhar dadka la ildaran xanuunka tiifowga oo kusoo badanaya jowhar bulshada tuulada busley ee gobolka baay oo codsaday in loo qodo ceelbiyood dhalinyarada laasacaanood oo lagu tababaray la shaqeynta laamaha amniga toorakuc ku yimid qiimaha daawada xoolaha suuqyada magaalada beledweyn xubnaha sarifka suuqyada ayaad dhegeysan doontaan akhbaaraadka dibaddan waxaad ku dhageysan doontaan wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo ka degay bayruud
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale habeen wanaagsan kheyrtana dhegeysanaysaan kuray sida tordhaca qodobada aad ku maqlayseen jaamacadda balaasma ee magaalada jowhar ayaa deeqa waxbarashaha siisay ardada ku nool magaaladani sida warkaasi ku faahfaahiyo cabdicasiis xasan jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar ayaa soo qaban qaabisay munaasabad qoratuur ah oo la xiriira bixinta deeqa waxbarasho oo loogu talagalay bulshada magaalada jowhar cabdulaahi sheekh bashiir gudoomiyaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar ayaa sheegay in ay joogtayn doonaan deeqda waxbarasho ay siiyaan ardayda magaalada jowhar ustaadiin maanta waxaan u joognaa barnaamij ay mu'asasada jaamacadda balaasma ugu talagashay ardada reer jowhar barnaamijkaas oo ah deeq waxbarasho oo lagu helaayo qaab qorituur ah run ahaantii barnaamijkan jaamacadda balaasma waxay soo bilowday kii markii magaalada jowhar imaatay ilaa ay haddana barnaamijkan waa la joogteeyo si joogtaah ayaa arday soomaaliyeed uga faa'iidaysato sanad kasta waxay jaamacadda balaasma toban arday si qorituur ah ay ugu qubataa xarunta jaamacadda balaasma ee magaaladan jowhar run ahaantii scholarship-yada jaamacadda balaasma ay bixiso keliya ma aha scholarship-kan hadartan aan u joogno jaamacaddu waxay scholarship ay siisaa wasaaradda waxbarashada dowladgoleedka hirshabeelle sidoo kale jaamacadda waxay deeq waxbarasho oo free ay ka dhigtay kuliyadaha educationka iyo agricultureka sidoo kale jaamacadda waxay deeq waxbarasho free ay siisay iskuulaadka magaalada jowar annagoo ka duulayna marka baahiyaha loo qabo deeqaha waxbarasho ardayga oo nasiibkiisa u yeelan waaye midda wasaaradda iyo midda iskuulaadka jaamacadda waxay u samaysay marka nidaamka ah deeqda waxbarasho ee qorituurka ee jaamacadda balasma oo sanad kasto ay halkan ku qabato intaan ardaya iska soo diiwaangelisay deeqda waxbarasho maanta waxaan rajaynaynaa insha allah dhammaantood inay wada guulaystaan inta guulaysatamaana inta kalena way wada guulaysanayeen sida ay ardada loogu soo sharxay markii ay isdiiwaangelinayeen qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo ardayda run ahaantii farxad weyn ayay ii tahay inaan qayb ka ahaado maxaan idhahdaa bahda waxbarashada maxaan idhahdaa degmada jowhar sidoo kalente anoo ku hadlaayo afka maxaan idhahdaa maamulayaasha degmada jowhar waxaan aad iyo aad ugu hambalaynaynaa jaamacadda balaasma kaalinta mugale ee ay ka qaadanayso maxaan idhahdaa waxbarashada magaalada ay ka qaadanayso alabta waxaa waaye waa maalin farxad leh inaan maanta goobjoog u ahaano arday ku tartamaysa nasiibkooda boqtoo nasiib oo scholarship ay siinayso jaamacadda balasma university si aad ogtihiin jaamacadda balasma waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaalla degmada jowhar khaasatan jaamacadaha ugu tayada fiican oo ku yaallo dhanka horumarinta waxbarashada ee degmada jowhar
fursaddan hadda hortiina taalo oo ah in ku dhowaad konton arday ama boqol arday meel laisugu keeno oo la yidhaahdo bal nin walba nasiibkiisa ha ka faa'iidaysto si uu u helo waxbarasho free ah anaga fursaddaas maynan soo helin horta anaga waxbarashada waxaan ku qasbanaanay qaarkeen inay juhar ka tagaan oo xamar aadaan qaarkeen inay dibadda aadaan marka fursadda haysatiin waxaan rajayaha inaad si fiican uga faa'iidaysan doontaan waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda balaasma khaasatan waxaan ka mid ahay ardayda ku guulaysatay scholarshipka ee bixisa jaamacadda balaasma waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan qeybjoog aan ka ahay goobjoog saddex difcadood oo difcadii saddexaad maanta ee halkan qoratuurka ee diyaar ee u fadhiso aadaan ugu faraxsanahay intaani inka badan inay iska soo diiwaan gelisaan jeclahay jaamacadda waxaan dareemayaa ardayda sanadkan ka qalin jibisay hirshabeelle intaan way ka badan yihiin jaamacadda balasma waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar waxayna sanad walba ay bixisaa deeq waxbarasho oo loogu talagalay bulshada ku sugan magaalada jowhar dad kale ildaran xanuunka tiifowga ayaa kusoo badanaya jowhar tiifowga waa cudurkeena bakteeriyada waxa uuna dhibaato caafimaad ku hayaa bulshada magaalada jowhar iyadoo goobaha caafimaadka lagu arko dad la ildaran xanuunka tiifowga doctor maxamed cabdi cali oo kamid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar ayaa radio isnaay ugu warbixiyay halista caafimaad uu leeyahay cudurkan tiifowga tiifowg waa cudur ka mid a cudurrada faafa oo loo yaqaana communicable diseaska gaar ahaan wuxuu ku jiraa cudurrada loo yaqaana waterbon diseaska oo cudurrada biyaha ka dhasha ah ayuu ku jiraa marka cudurkan waa cudur inta badan ku badan ee meelaha laga dhaqda looda oo caanaha looda laga isticmaalo oo ay jowar ka mid tahay iyo eriyeeda marka waa cudur inta badan ku badan marka meelahaas ama dadka loo dhaqatada meelaha ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin ku badan cudurkan marka tiifowga waxaa sababa bacteria loo yaqaana salmonella typhi salmonella typhi waa bacteria ee dhalisa cudurkan tiifowga oo markaasi dhibaato ba-an u keeni karta qofka haddii aan laga daaweynin sidoo kale cudurkan tiifowga wuxuu leeyahay astaamo lagu garto qofka cudurka uu haayo qofka cudurka uu haayo astaamaha lagu garto waxaa ugu horeeyo labolabo matag madax xanuun qandho iyo bagga oo markasta qofka loogu dhago mararka qaar shuban ayaa imaado intaasoo dhan waa astaamaha uu leeyahay cudurkan tiifowga marka astaamahaas markii lagu arko ka bacdi qofka waxaa loo sameeyaa baaritaan oo lagu xaqiijinayo bakteriyadii cudurkan dhalinaysa ee tiifow inay jirta in kale haddii marka baaritaankaas lagu xaqiijiyo ka bacdiyaa daawooyinkiisa la siin karaa marka qofka haddaan lagu xaqiijin baaritaanne waxaa waaye qofka malaawaa laguma daaweyn karo soo marka annaga xarunta baaritaano badanaan ku samaynaa tiifowgaas waan baarnaa markaan ka xaqiijino qofka ka bacdi ayaan ka daaweynaa
tiifow waa cudur sahlan oo ay keento bakteriya la yiraahdo salmonella tivi waxa uuna saameeyaa bulshada oo dhan waxauna tiifowga ka mid yahay cudurada ugu halista badan ee caalamka ka jira bulshada tuulada busley ee gobolka baay ayaa codsaday in loo qodo ceelbiyood siday zahra ku faahfaahayso warkaasi xaalad biyola-aan ayaa xilligan ka jirta tuulada busle oo hoos timaada deegaanka awdille ee gobolka baay shacabka ayaa waxa ay dhibaato ku qabaan helitaanka biyaha kuwaas oo markii hore biyaha ka heli jiray waraha ku yaala tuulada oo haatan ka yaraadeen biyaha islamarkaana ka dhalan karta halis caafimaad dadka degan tuulada busle ayaa isku dayay in ay ceelal gacantooda ku qotaan si ay biyo uga helaan balse waa ay u suurageli weysay haddana ma awoodaan in ay ceel riig ku qotaan maadaama uu qarish badan yahay qaar ka mid ah dadka degan tuulada oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in halkaasi laga hirgeliyo celbiyood biyaha kal ololana tamanin jirte reebay miidow iyo midow dhinaawin kan reebaya fayle karantaasanin jiran biyatun dhaansan waron kashaksin gulin rid warsaase i elan baagna ha ma eraane muslimiinta ma eraane ini eelnin goda an baahagna lankibidaay walsi iyadan ka baagna inti lisdagaashan eelka iyoone masaajidka iyoone jidkan fayle leri isaasaan baagna wabilahi tawfiiq una reer buseenna oo megna bimahaniin dhow warano gureen walaaka muslimiinta derji xasaan alasi may fadaane ini una eelaniin dur umutun inta ka ooman dad i duunyi ka ooman rafaasan dhulkaana eela leey godawayni gaanka godawayni dhulkii hoba tumoyinsu la goda araadi baakii dumaas warii nhayne hata kwadaw mal aragaw may fadaane eelkuna ni sadaqaysada addunyii aakhare lanki walka basada kudhuroowa ka liibane unun ku do-aayana hoob ilaahay karaanagada oo magna nahana deer walaanyagaana muslimiinta e garamisiyan dhalidi daaw iyo dali dunyika oo magna isin hegin ilaahay dartis eena ninsuubyo waraabno fadaana reer busde ena tuulaal badangaa hoos fadheedayan hoob ilaahay karaanagada garama niisii samafalaha san maalan walaalkana unweerni walaal adi samafale e muslimiinta ningal ee ningal gaali aridi awlaadaa ka oo magna melanu gurana male koo reebayaha iraabtilankii baha makrabkii lay kowe koo miidawaha dhinaawiyo tii hanindhawa usuga hoob unuseena lahabuusida biyoogyaa dhinaaw e mal waraabo kor awlaadi shubin lay durumaayan ama ba aabkay maadin shubin biyosinka dheena gali inta karafaa tagna ka dandaroysagna walaanyadaana muslimiinta e ilaahay gargaar lena nin gargaaro fadaana salaan baadija may baan baahangnaa lang ala lanka ilaahay raxmaanhay wala sii ini eelnin qoda ini galankogod no iska daynaysa nitunkaanga siyeedni tirmadirogi waa banuuba ilaahay dowlahay nin hashuburema wabaka leedafani haddana may baan baahangnaa ini eel riigani nin qoda biima hanin dhow biyo hanin dhow saddex saddex saa landareere dhinaaw miidow kan galo lanki raabti baa bakoy haddii kale umagnagadaw dad i duunya ka oo magna mayba falaana lang ala lanki ilaahay wala si muslimiinta dalki dibi dibi rooga inay si ilan welwal isu nihaynin sadaqaysto eerkadinin buji riigadinin kolo an baahangna sare u kac ayaa ku yimid qiimaha daawada xoolaha suuqyada magaalada beledweyne waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo daawooyinka lagu daaweeyo xoolaha suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sare u kacani ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo daawada xoolaha ayaa waxaa sababay kadib markii ay hakad ku yimaadeen gaadiidkii keeni jiray daawooyinka iyadoo oo daawadii la iibin jiray laba doolar hadda ay marayso afar doolar ilaa iyo lix doolar waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada iibisa daawada xoolaha ayaa ka warbixiyay sarow kacaani ku yimid qiimaha daawada xoolaha waa jiraan ha marba waa si marba sii ku imaadaan adigu wajigu marba waa si dabaasha marna dhacay jirta soomaha marka ganacsigan sidoo kale waa mar qiimo kororsi imaanaya marna qiimo dhimis oo hoos imaanaya marba si waa marka wax meel ku kooban maaha malo marta walal nigu hadda waa saro kaca jiro saro kaca jiro saro kaca jiro maalmahan xoogaa waaye way adkaatay marka hadda adiga un bilooyinkan damboo dhan waa saro kaca saaid ajira daawooyinka marka waa kaa insha allah kulina ayadana inay maarta saamigooda hoos u degan waa rajaynayna insha allah ilaa maqaano xoogaa marka waxaa laga yaabaa cashuuraadkii waxyaabahaas in la kordhiyaa laga yaabaa marka kulli saasaan dareensanahay marka le waxa waye haddii cashuurta soo kordhay haddii wixii soo kordhan soo maahan wixii markaas iyadii ahoo badeeca ahoo la wada ayaa la saaraa soo maahan marka waa kaasa saasaan kulli aan hadda sababaasaan rajayna insha allah sax waay waxaa waaye awal macal shay waxaa jira oo awal saddex doolar ku imaan jiray hadda afar doolar ku imaanaya ama point five kale camal ku kordhay ama hal doolar caadi ugu kordhaysame marka waa kaasa marka shayba meeshiisu waa ka tegay hadda shay waxaa jira point five oo kale ku imaan jiray hadda wuxuuna laga yaabaa in marka inuu noqday point six oo kale ama maata point nine oo kale amaba hal doolar uu noqday laga yaaba marka waa kaasa sare ku cajir marka meeshaas uu ka imaado marka waa ka walaal daawooyinka noocyadan ka hayo waxaa ka mid ah daawada sambabada daawada maqaarka xoolaha iyo daawada caloosha xoolaha oo kale iyo daawooyinka xoolaha lagu naaxiyo iyo daawada la yiraahdo korduur noocyadooda kala duwan waxaana sabab ah wadooyinkii u xirmay magaalada oo aysan gawaari soo galaynin marka qof waliba wuxuu haysto waa inuu qiimo sar ka dhigaa si haddii waxa shay qiimo yar aad ka dhigto oo kaaga dhammaado marka goobtaada ganacsi sidaas ayuu kusoo xirmay marka in sarkac aas yimaado waxaa sabab u ah wadooyinka uu xirmay marka sidaas ayana sarkac keenayso waa hagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeennimo markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo maxamed tarsan
hagaag haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa la kala siisanayaa laba milyan iyo sideed boqol dhanka kale loorka briiska waa soddon iyo lix doolar loorka burka waa soddon doolar loorka sokorta waa afartan iyo laba doolar jiirkaanka saliidda waa labaatan iyo sideed dhibic shan tobanlaha saliidana waa sidoo kale afar iyo toban doolar dhibic shan loorka cusbada waa laba iyo toban doolar kortoonka baastada waa koob iyo toban doolar gasaca caanaha aan ka marnayn waa toddoba iyo toban doolar intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii sarafka ee suuqyada ee magaalada
wuu mahadsan yahay maxamed xubintaasi nala socodsiinaya guud ahaan xubintaas ayaa ugu dambeysay warka habeennimo tan intaa ku kulmi doona warkan kiisa xiga nabadgelyo